deegaanka shabeelle oo dhanka galbeed ka xiga magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ka jira baahiyo dhanka waxbarashada dadka deegaanku waxa ay sheegeen inaysan haysan dhismo iskuul oo wanaagsan kaas oo caruurtooda ay wax ugu bartaan iyadoona hadda ardayda deegaankaasi ku nool wax lagu baro hal qol oo jiingad ah oo ay dadka deegaanku si iskutashi ah ku dhisteen gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada kismaayo iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee jubbaland oo booqasho ku tegay deegaanka shabeelle ayaa sheegay in wax laga qaban doono baahiyaha deegaanka ka jira oo tan waxbarashadu ugu horreyso cali khayre oo ka socday wasaaradda waxbarashada jubbaland ayaa sheegay inka wasaarad ahaan ay xoogga saari doonaan sidii deegaanka dhismo iskuul looga hirgelin lahaa waxauna ardayda iyo macalimiinta deegaankaba uu ku bogaadiyey dadaalkooda isagoona u soo jeediyey in waxbarashada ay halkaasi kasii wadaan inta dugsi waxbarasho looga hirgelinayo waxaan marka idinku dhiirigelinayaa deegaan ahaan iyo ardayda iyo macalimiinta guud ahaan anigoo kala qadqadaynin in waxbarashadii meesha laga sii wado intii maarata kolley anaga aniga guddoomiyaha iyo tiimka annaga aan riboodka aan geenayno dib wax maaratay qabanqaabadii sidii iskuul lagu dhisi lahaa macalimiinta xaqoodii loo raadin lahaa lagu gudagelayo inay waxbarashadii sii socod ka qalaad waxaa lagu dhahaa educationka not wait waxbarashada kuma sugayso wakhtigaasaan soo dhammaysanay isugna kuma dhehayso inaa waxbarashada sii wadataan waxbarashadii ay noqoto midaan kala goyn una dulqaadataan inta aan maarata maqannahay iskuulkan iyo sidii loo hagaajin laha aan raadinayno gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee degmada kismaayo najiib bara salaad ayaa dhankiisa dadka deegaanka uga mahadceliyey sida ay isugu xilqaameen waxbarista caruurta deegaanka ku nool iyagoo ay haystaan caqabado badan oo dhanka adeega waxbarashada waxauna intaasi ku daray in ay u qareemi doonaan sidii caruurta deegaanka shabeelle ay u heli lahaayeen adeeg waxbarasho oo ka fiican midka ay hadda haystaan runtii baan kaga mahad celinaynaa ka deegaan ahaan sida isxilqaanka leh aa u samayseen inaa adinka ku dhiirataan inaa samaysaan wax xun adinka idin bilow ah waan idinkaga mahad celinaynaa dowladdana kolley hadduu ilaa yidhahdo baaqiina iyo cabashadiina iyo tabashadiinana waa laga jawaabi doonaa waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda ama waqtiyada dhow hadduu ilaa yidhahdo mustaqbalka dhow iskuul uu deegaankan leeyahy inuu samaysmo oo lagu shaqeeya hadduu ilaa yidhahdo waxaan idinka rajaynayaa shalay saa hedeen maanta ma hedeen afar bilood ka hor baataada ma lama garanaynin iyo kowii laba lama kala garanayn lakiin maanta waxaa aaminsan inaad kala garanaysaan marka inaa hore ugu sii wadaan oo aad dadaashaan hadduu ilaa yidhahdo waa idinka rajaynaya ka deegaan ahaan adinkan waxaan idinkaga mahad celinayaa sida wacanay wanaagsan aa rabtaan in bulshadii iyo dadkii ay wax u bartaan annagana kolley ahmiyaddeena koowaad iyo tan labaad iyo tan saddexaad waxaa ummadda iyo dadkan inay wax bartaan ee hore u socdaan hadduu ilaa yidhahdo dowladdan waxay u taagan tahay diifa arkayso xuduudka kenya in iskuul laga dhiso shabeelleyna ma noqonayso lakin waxaan rajaynaynaa in shabeelley iyo diif iyo dhulka jubbaland ay haysatoo dhanba deegaanada dowladda gacanta ku hayso inay yeeshaan meelo dan guud ah oo bablig ah oo dadka wax ku bartaan caafimaadka iyo waxyaabaha sii todhan hadduu ilaa yidhahdo rajaynayna bulshada ku nool deegaanka shabeelle ee galbeedka magaalada kismaayo ayaa kuwo isku xilqaamay sidii caruurtooda ay ugu bilaa lahaayeen waxbarasho iyagoo dhisay hal qol kaas oo haatan caruurta deegaanku ay wax ku bartaan waxayna mas-uuliyiinta ka socday degmada kismaayo iyo wasaaradda waxbarashada ay ballan qaadeen in deegaankaasi laga hirgelin doono goobo waxbarasho